faslun fii bayaani maa tudraku bihi ljumcatu wamaa laa tudraku bihi waxa u fasal yahay caddaynta waxa jumcada lagu haleelo iyo waxyaalihii aan lagu haleelaynin lagu gaadhaynin man adraka qofka soo gaadha rukuuca thaaniyati ragcadda labaad rukuucdeeda qofka imaamka la soo gaadha adraka aljumcata jumcadii wuu haleelay oo wuu soo gaadhay fa yusallii waa tukanayaa bacda salaami alimaami imaamkii intuu salaamo naqsaday dabadeed ragcatan ragcad ayuu tukanayaa wain adrakahu haddii uu soo gaadho bacdahu bacda rukuuci thaaniyati rukuucda labaad dabadeedna faatathu way ka tagtay jumcihii oo fa yutimu wuxuu dhammaystirayaa u tukanayaa bacda salaamihi intuu imaamku salaamo naqsaday dabadeed duhran duhr arbacan afara wal asaxu asaxna waxa weeyaan isagu yanwii wuxuu niyoonayaa fi iqtidaa'ihi ku-dayashadiisa iyo ku-xidhashadiisa aljumcata jumco ayuu niyoonayaa waxau leeyahay sheekhu qofka soo gaadha ee imaamkii jumcada ku soo gaadha rukuucda ragcadda labaad jumcadii qofkaasi wuu soo haleelo wuu soo gaadhay oo wuxuu tukanayaa dabeed mar haddaan sidaan nidhi imaamku markuu salaamo naqsado dabadeed hal ragcada ayuu tukanayaa ile hal ragcada waa kan la soo gaadhay jumcina wuu haleelay baynu nidhi maxaa yili rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi man adraka min salaati ljumcati ragcatan faqad adraka asalaa qofka soo gaadha salaada jumcada ragcad salaadii wuu soo gaadhay oo wuu haleelay xadiid kalena waxa uu ku yidhi qofka jumcada ragcad ka soo gaadha mid kale uun hala tukado oo ha u dumo oo ragcad kale uun ha raaciyo macnaha jumcihii wuu soo gaadhay hadduuse soo gaadho bacdahu intii imaamkii rukuucdii labaad uu rukuucay dabadeed ee uu ka baxay ayuu soo gaadhay rukuucdii labaad jumcihii way ka tagtay ka wuxuu tukanayaa uu dhammaystirayaa imaamkii intuu salaamo naqsay dabadeed duhuroo afara ayuu markaa tukanayaa isagoon waxba wax niyo-ana aan soo cusboonaysa maxaa yaele jumcadii ayaa ka tagtay asaxna waxa weeye qowlka asax uu yahay qofka soo haleela imaamkii oo rukuucdii labaad ka baxay qofka soo haleele soo gaadha wuxuu niyoonayaa markuu imaamka ku xidhanayo jumco ayuu niyoonayaa se markaa duhurna wuu tukanayaa taaniga markaa adharka kasoo horjeeda isagu asaxa kasoo horjeeda wuxuu leeyahay maya duhur ayuu niyoonayaa liannahu ta uu samaynayuu tukanayaa dee waa duhur markaa duhurkaasuun ha niyeeyo waxaanay leeyihiin markay isku khilaafsan yihin waa qofka aan xaaladda imaamka ogeyn hadduu masalan laakiin imaamka xaaladiisii og yahay oo u arka masalan imaamkii dee sujuuddiiba usii socdaa wuxuu iska niyeynayaa bay leeyihiin duhur wa idaa kharaja alimaamu imaamku markuu ka baxa min aljumcati jumcada xaggeeda markuu ka baxo bixad aw gayrihaa ama gayrkeeda ayuu ka baxay bixadatin xadats buu kaga baxay aw gayrihi ama xadaskaa gayrkii jaaza waxa bannaan alistikhlaafu istikhlaaf ayaa bannaan fil adhari adhar haddaan qabanno inuu cid kale isku bedelo ayaa u bannaan walaa yastakhlifu iskuna bedeli maayo liljumcati jumcada xaggeeda ilaa muqtadiyan bihi qof ku xidhay qabla xadatihi intaanu xadatin ka hor qof ku xidhay mooyaane qof kalena isku bedeli maayo walaa yushtaradu lamana shardiyo kownuhu ahaanshihiisa imaamka khaliifkaa dambe inuu yahay xadarakownu ahaanshihiisa xadaralkhudbata khudbadii mid soo xadiray walaa ragcat aluulaa iyo ragcaddii hore toona fil asaxi fiihima labada masaleba sida asaxaa uma in kaana hadduu adraka midoo soo gaadhay al-uulaata hore tama jumcatuhum jumcadoodii way dhammaatay wailaa haddii kale fatatimu lahum waa u dhammaanaysaa duunahu isaga la-aantii fila saxi asax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu imaamkii ka baxo salaadii jumce ama kayrkeed oo salaadihii kale ah ayaa wuxuu kaga baxay xadad waysadii baa masalan ka jabtay aw kayrihi ama kayrkii masalan sanka oo dhiig ka yimaado isagoo markaa ficil mubtilah oo salaada burinaya la yimaada waxa u bannaan buu leeyahay imaamkii istikhlaaf inuu sameeyo oo uu isku bedelo qof kale oo uu qof kale meeshiisii soo joojiye ayaa u bannaan filadare haddaan qabanno maxaa yeelay dee waa salaad laba imaam lagu tukaday taasina way bannaan tahay sidii abubakar uu dadka u tukinaya rasuulku uu yimi ee dabeedna rasuulku uu galay ee dadkii iyo abubakarba ay rasuulkii ku daydeen oo salaadoo laba imaam ay wada tukiyeen ayay ahayd xadiid bayhaqi wariyana uu tilmaamay cumar markii la tacniyey ee la wareemay inuu isaguna nin isku bedelay marka iyaguna way leeyihiin dadkuna inay mid iska soo hormariyaan way leeyihiin isaguna inuu mid soo hormariyo wuu leeyahay haddaba wuxuu yihi sheekhu iskuma bedelayo jumcaha markaynu ka hadlayno ilaa qof oo ku xidhay intii aanu xadasin qof ku xidhay mooyaane mid kale lama ogola waxaa loo ogol yahay in intaanu xadasin qof kusii xidhnaa inuu isku bedelo amaa mid imika ku xidhay amaba aana kuba xidhnay mid imika adigu yimi intaanu xadasay iskuma bedeli karo maxaa yeelay waxay leeyihiin waxa ku jira isku bedelkaa mid aan ku xidhnayni waa jumco la bilaabayo ayay ka dhigan tahay intii jumco hore ay guntantay taasina ma bannaanay duur in la sameeyana ma bannaano jumcadii oo aan tegin haddaba wuxuu leeyahay lama shardiyo markaynu ka hadlayno inay jumcada u bannaan tahay qof kale inuu isku beddelaa inuu kaasi muqtadiga ahee aan nidhi yacni kaasunbuu isku beddeli karaa inuu khudbaddii xaadiray iyo inuu ragcaddii hore soo haleelay midnaba ayada shardi maaha maxaa yeelay dee wuxuu ku dayday ku dayashahaas ayuu wuxuu ku noqday qof markaa khudbaddii xaadiray oo soo dhegaystay oo kale oo dee jumcadiisii u ansaxaysay jumcada kuwa kaleba ay u ansaxaysay tan ragcadda horena dee kanuu isku bedelay ee imaamka ku xidhnaa ayaa waxay leeyihiin meeshiisii istaagay oo imaamkii baa meeshiisii dhigay imaamku hadduu salaada kusii jirin aana dee ku xidhashadiisi waa ansixi lahayd kaa markaa ka imaam noqday isaga ka bede naa'ibka noqdayna waa saas ilago way bannaan tahay atharku isagu wuxuu leeyahay markaa waxaan fil asaxi fiihima labadoodaba si ansaxaa macnaha kawnu xadara alkhudbata walaa yushtaradu kawnu xadara alkhudbata fi lasaxi wala ragcata alulaa fi lasaxi yani fiihimaadu halkaas ay u noqonaysaa yani dee labadabana kaga soo horjeedaa inuu xadra ayaa shardiga buu isugu leeyahy oo ragcaddaa horena soo gaadhay haddaba wuxuu leeyahay qowlkaa hore inoo ku soconnaa haddii khaliifahan uu isku bedelay imaamku salaada jumco dhexdeeda uu soo gaadhay ragcaddii hore uu imaamka la tukaday jumcadoodii way wada dhammaanaysaa yacni kan khaliifkaa imaamku isku bedelay iyo kuwan maamuumiinta labadaba salaadoodii jumco way dhammaystirmaysaa wa ilaa haddii kale oo aan kanuu isku bedelay aanu soo gaadhin ragcaddii hore fatatimu lahum way u dhammaystirmaysaa yacni maamuumiinta jumcadii duunahu isaga la-aantii fil asaxi haddaan qabanno isaga u dhammaan maysa laakiin maamuumiintay u dhammaanaysaa maxaa yeelay dee ayagu ragcad bay imaamkii la soo gaadheen oy la tukadeen isagu laakiin imaamkii ragcad lamuu soo gaadhin markaa isagu duhur ayuu dhammaystiraya wa yuraacii wuu ilaalinayaa almasbuuqu kii masbuuq ahaa ee wax lagala horreeyey khaliifadii masbuuq ahaa nadma salaati lmustakhlifi ama mustakhlafi yacni kuwa mustakhlafi haddii la kuwa yacni khaliifka looga dhigay salaadooda qaabkeedu ilaalay ama mustaklifi imaamka yacni isku bedelay qaabka salaadiisa ayuu ilaalinaya faidaa sallaa ragcatan ragcad markuu tukiyo tashahada waa taxiyaasanaya wa ashaara ilayhim ayagana dabeed ishaaru u bixinaya liyufaariquhu say u faaruqaan aw yantadiruhu ama si ay u sugaan walaa yalzamuhum kuna waajibi maayo isti'naafu niyati lqudwati ku xidhashada niyadeedii oo ay cusbooneeyeenna ku waajibaysa fil asaxi asax haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu ninka uu imaamku isku bedelo ee masbuuq ah ee wax lagala horreeyey masalan kaa uu ragcadda kala horreeyey oo kaleba weeyaane wuxuu ilaalinayaa qaabka iyo nidaamka ay leedahay imaamkii ka horreeyey salaadiisu wuxuu imaamkii samaynayey ayuu markaa samaynaya leannahu wuxuu islaasimiyey bay leeyihiin markaa uu bede halkiisi soo taagay tartiibtii salaadiisa inuu ku wado ayuu isku laasimiye isku waajiyey marka waa inuu qaabkii salaada uu u waday imaamkaasi uu u wadaa oo aanu qaabka salaadiisu ay leedahay aanu ku wadin haddaba isagoo taa inoo caddaynaya wuxu uhi sheekhu markuu ragcad tukiyo tashahada waa atixiyaadsanayaa markuu atixiyaadsado ilaa iyagu ragcad horey la soo tukadeen isagii ragcaddana u tii koowaada ayagana waa u tii labaad waa atixiyaadsanayaa dabeedna atixiyaad kadib ayuu ishaaro u bixinayaa si a markaa isagii uu ragcaddiisii labaad dee usoo guto oo iyaguna ay u faaruqaan oo ay iska salaam naqsaan markaa ow yantadiruuhu ama ay sugaan inay la salaam naqsaan sidaas ayaana u fiican baa leeyihi inay markaa sii sugaan dabeedna ay la salaam naqsadaan kuna waajibi maysa buu yidhi yacni inay kuwan muqtadiinta ku xidhan inay cusboonaysiyaan niyada ku xidhashada khaliifada inay u cusbooneeyaani waxba waajib kuma aha maxaa yidhaha khaliifadan ninkanuu isku bedelay ayaa wuxuu taagan yahay kii hore mansiladiisoo dee waa tan jamaacadiiba sideedii u jirtaa asax haddaan qabano muqaabilul asaxu wuxuu leeyahay maye waxaa la shardiyaa inay niyada cusboonaysiiyaan maxaa yeelay markii imaamkii uu salaadii ka baxay ayaa waxay noqdeen kuwo oo keli keli ah oo mid waliba gaar u taagan yahay taa waa inay cusboonaysiiyaan bu isagu leeyahy waman zuuxima ka laga cidhiidhiyo masale ayaa ku jirta isdixaam la yidhaayo aan si aana u adkayn haddana dadka qaarkood isku yar daba rogta halkaa waman zuuxima qofka laga cidhiidhiyo can isujuudi sujuudi qofka laga cidhiidhiyo fa amkanahu ee dabeedna ay u suurto gasho calaa insaanin qof inuu ku dul sujuudo facala waa samaynaya wa ilaa haddii kaloy u suurtogeli weydo fasaxiixu saxiixu waxa weeye annahu ninkaa maamuumkii yantadiru wuu sugayaa walaa yuumiu bihi ishaarina maayo haddaba waa adeegaya uma intaa dabeed in tamakana haddii ay suurtagal u noqoto sujuudi qabla rukuuci imaamihi imaamkiisii intaanu rukuucin ka hor sajada waa sujuudayaa ee fa in rafaca hadduu madaxii kor soo qaado wal xaal alimaamu imaamkiina qaa'imunuu taagan yahay qara'a waa akriyaya ow ama walimaamu wuxuu madaxii korsoo isagoo imaamkii raakicunuu rukuucsan yahay fala asaxu asax haddaan qabanno yarkacu wuu rukuucayaa wa huwa isagiina ka masbuuqin buu noqonayaa mid wax lagala horreeyo oo kale ee fain kaana imaamuhu imaamkiisi hadduu yahay faraqa min arukuuci rukuucdii mid ka faaruqay hadduu yahay walam yusallim aanu salaam naqsanna waafaqahu wuxuu ku waafaqayaa fii maa huwa fiihi wuxuu ku dhex jiro uma sallaa ragcatan bacdahu dabadii buu ragco tukanaya ee wain kaana haddii sallama mid salaam naqsaday faatathu ljumcatu jumcadii way ka tagtay waxa uu leeyahay sheekhu qofka laga cidhiidhiyo macnaha zixaam iyo cidhiidhi uu u diido inuu ku sujuudo dhulkii oo wejiga dhulka u dhiga ragcaddii hore jumcaha jumciya kayrkeedba way dhacdaa laakiin waxay jumcaha uun ugu sheegeen had iyo goolaale cidhiidhiga jumcaha ayaa ka badan cidhiidhyaha salaadaha kale ka qofka uu cidhiidhi u diido sujuuddii uu wejiga dhul ka dhigi lahaa ee ay u suurto gasho inuu qof ku sujuudaa facala buu yihi taa iyada waa samaynayaa hayle xadiid waxaa laga wariyay bayhaqi uu warinaya ayaa cumar bin khadaab wuxuu yidhi ida ishtadda zixaam markuu bato ad daraadu adkaada baan leeyahay cidhiidhigu falyasjud axadukum calaa dahri akhiih walaalkii dhabarkiisa ha ku sujuudo wa ilaa haddii kaley suurto geli weydo qof uu ku sujuudaa bal waad eegay hortuu saxiix waxa weeye qowlka saxiixa ahi in uu sugayo bal intay sujuudda u suurto gelayso oo aanu ishaaraynin liannahu waa u karaya saxiix baynu nidhaha thaanigu wuxuu leeya wuu ishaaraya wax alla wixii u suurtagala ayuu ishaarayaa dee wuxuu la mid yahay qofkii xanuunsanaya oo kale dee cudurdaar baa jira qowl saddexaad baa jira oo lagu kala door qaadanayaa oo dee laba arrimood bay iska hor yimi buu leeyahy weji dhuldhigii iyo mutaabacadii imaamka raacitaankiisii bay iska hor yimioo isagu ha door qaato haddaba innagoo qowlkaa saxiixaa ku soconnaa wuxuu leeyahay haddii ay u suurto gasho imaamkii intaanu ragcaddii labaad rukuucin ragcaddii hore markii lagu jiray buu ee laga toosay ictidaalkii ayuu meelu ku sujuudaba waayey imaamkii dabeedna iyo dadkii waa soo kaceenoo waa taagan yihiin ragcaddii labaad hadday markaa u suurto gashay buuri sujuudi imaamkii intaanu rukuucdii labaad aanu rukuucin hadday u suurto gasho sajada wuu sujuudayaa waajib ahaan buu sujuudayaa dee wuxuu la imanayaa wixii u suurto geli waayey markuu dee cudurdaar ka tegey haddaba waxaa iyana la qiyaasayaa bal markuu sujuuddii ka soo kacay imaamkii bal halka uu ugu yimi ee uu ragcaddii labaad ka soo gaadhay ayaa haddana la qiyaasaya de wuxuu leeyahay hadduu maamuumkii sujuuddii madaxa kor uga soo qaado isagoo imaamkiina ragcaddii labaad u taagan wuu akrinayaa buuhi wixii u suurto gala ayuu akrinayaa faatixadii buu akrinayaa haddii markaa imaamkii uu rukuucay isagoon faatixadii dhammaynin wuu la rukuucayaa oo wuxuu noqonayaa markaa dee masbuuqoo kale ayuu noqonayaa ile qofka imika imaamka kusoo xidhay shaaficiyadu waa kuwii qabay haddii uu markaba imaamkii intuu faatixadii soo waday imaamkii uu rukuuco inuu faatixadii hallaa ku jarayuu la rukuucayo ama sujuuddii wuxuu madaxa kor uga soo qaaday isagoo imaamkii uu rukuucsan yahay ragcaddii labaad isagoo imaamkii ragcaddii labaad uu rukuucsan yahay ayuu madaxii kor usoo qaaday asax waxa uu leeyahay wuu la rukuucayaa ka masbuuq baanu noqonaya qof wax lagala horreeyo oo kale oo leannu maxalkii qiraa'ada faatixada muu haleelin marka waxaynu nidhi asax baynu nidhi muqaabilul asaxaasi wuxuu leeyahay lama rukuucayo leanna qofku isagu muwaafiq buu ahaa maamu muwaafiqaba masbuuq muu ahayn ee qirada ha akriyo dabeetana imaamka un haddaba socdo wuxuu noqonayaa mutakhalifun bicudrin qof cudurdaar ku hadhay haddaba wuxuu yihi imaamkii hadduu rukuucdii ka faaruqay ile wuxuuna yidhi hadduu kor soo noqdo imaamkii oo taagan wuu inoo sheegay oon rukuucin iyo imaamkii oo rukuucay hadduu haddaba in madaxii sujuudda ka soo qaaday isagoo imaamkii rukuucdii ragcaddii labaad ka faaruqay aan salaama naqsaninna ee ama sujuuddii koowaad ku jira ama usii socda waafaqahu fii maa huwa fiihi waxa imaamku halkuu marayo ayuu ku waafaqaya masbuuq oo kale u noqonaya uma sallaa ragcatan bacdahu dabadeedna ragcadunbuu tukanayaa imaamku intuu salaama naqsadin maxay ragcaddaasaa ka tagsay masbuuqi oo kale wain kaana hadduu imaamkii haddaba yahay mid salaama naqsaday wuxuubuu sujuuddiiba yacni ka soo kacay isagoo imaamkiiba markaa salaama naqsaday faatat ljumca jumcadii waa ka tagtay liannu ragcaddii dee umay dhammaystirmin intii aanu imaamku salaamsa duhur buu markaa dhammaystiraya hadduuse sujuuddii madaxa markaba ka soo kor qaado imaamku salaama naqsado jumcuu dhammaystirayaa bay yidhahdeen isagoo weli sujuudihii ku jira ayaa imaamkii salaama naqsaday markaa dee waa jumcadii saasay kaga tagtay qofka taasi waa masaladaasoo waxa weeye marka uu yacni ay u suurto gasho intaanu imaamkii tii labaad rukuucin wain lam yumkinhu sujuud haddaba haddaanay sujuuddii u suurto gelin xataa rakaca alimaam ilaa imaamka ka rukuucay isagoo qiyaamkii labaad ku jiraa imaamkii rukuucay fa fii qawlin qowl waxaa ku sugan yuraaciinu nadma salaatii salaadiisa qaabkeedu ilaalinaya wal adharu adharna waxa weeye annahu isagu yarkacu waa rukuucayaa macahu imaamka ayuu la rukuucayaa wa yuxsabu waxaana la xisaabinaya rukuucuhu lwal fi lasaxi as haddaa qabno rukuucdiisii horaana la xisaabinaya faragcatuhu ragcaddiisani haddaba mulafaqatun waxaa laysaga geeyey min rukuucil uulaa tii hore ragcaddii hore rukuucdeedii iyo wa sujuudi thaaniyati talabaad sujuuddeedii wa yudriku bihaa waxaanu ku haleelayaa aljumcata jumcadiina wuu ku haleelayaa fil asaxi asax haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu haddii aanay u suurto gelin inuu sujuudaa ninkii hadday u suurto geli weydo inuu sujuuda ilaa imaamkii uu ragcaddii labaad rukuucay sidii isagoo u taaganoo meella ayaba imaamkii ragcaddii labaad rukuucay qowl wuxuu leeyahay yuraacii nadma salaatihi war ha ilaashada uun qaabka salaadiisa oo iminka ha iska sujuuda uun oo tiisuun ha iska wato ha iska daba socdo uun adhar laakiin waxa weeye qowlka adharkaahi inuu la rukuucayo imaamka maxaa yeelay dee rasuulku sala lla alay slam wuxuu liibanaya inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa loo yeelay in lagu xidho fa idaa rakaca farkacuu markuu rukuuco rukuuca mutaabacada imaamka ayaa markaa waxay leeyihiin ka adag se darteed ba de qofkii masbuuqa u raacaya faatixadii iyo qiyaamkiiba uga tegey haddaba rukuucdan waxaa loo xisaabinayaa rukuucdan imaamka la rukuucay rukuucahu lwal rukuucdiisii hore ayaa loo xisaabinaya fil asaxi rukuucdiisii hore ayuunbaa looga dhigaya fil asaxi haddaan qabanno liannahu wuxuu dee la yimi waktigii rukuucda la tirinayay taani wuxuu leeyay meel loo xisaabin maayo tan mutaabaca unbuu la yimi haddaba inagoo qowlkaa hore ku soconno marka rukuucdii hore laga dhigo ragcaddiisani waxay noqonaysaa mid la ysaga geeyey rukuucdii ragcaddii hore iyo wa sujuudi thaaniya ragcaddii labaad sujuuddeedii ila waxaanu nidhi rukuucdan imaamka la rukuucay rukuucdii ragcaddii horaa looga dhigayaa labadii sujuudoodna imaamkii wuu la sujuudayaa ragcaddiisaasi mid laysaga geeyey bay noqonaysaa rukuucdii ragcaddii hore iyo sujuuddii ragcaddii labaad waxaanu ku haleelayaa buu leeyahy jumcadii fil asaxi haddaan qabano jumcadiina qofkii waa ugu hirgelaysaa maxaa yeelay dee xadiidkii baa iska mudlaq ahaa bay yidhahdeen rasuulku yihi man adraka ragcatan min aljumca qofka ragcad ka soo ala jumcada tug kale uun ha u geeyo ha tukado kaas ayaa iska mudlaq ahaa kanna dee wuu soo haleelay bay leeyihiin ragcad talfiiqaa lagu sameeyeyna ee la isaga geeyeyna dee mar haddii qofkii qof cudurdaar la uu yahay nusqaan ma noqonayso taanigu wuxuu leeyahay maya waa nusqaan way nusqaansan tahay wax laysu geegeeye weeye jumcadana dee sifatulkamaal baa la fiirinayay oo waxba kama jiraan bu isagu leeyahy taas ku haleeli maayo haddaba wuxuu yidhi falow sajada hadduu ku sujuudo qofkii calaa tartiibi nafsihi nafdiisa tartiibteedii ayuu isaga sujuuday caaliman isagoo biana waajibahu almutaabaca inuu waajibkiisiiyo imaamka inuu raaco isagoo og ayuu iska sujuuday batalat salaatuhu salaadiisii waa buraysaa ee wa in nasiya hadduu iloobo aw ama jahila uu ka jaahil noqdo lam yuxsab lama xisaabinayo sujuuduhu lwal sujuuddiisii hore faidaa sajada haaniyan mar labaad markuu sujuudo xusiba waa loo xisaabinayaa wal asaxu asaxna waxa weye idraakuljumcati jumcadii in lagu haleelayaa bi haadihi ragcati ragcaddan idaa kamulad waa markay dhammaystirmaan asajdataan laba sujuudood qabla salaami limaami imaamka oon salaama naqsanin ka hor wuxuu leeyahay sheekhu halkaa waxaynu ku soo marray haddaanay sujuudi u suurtagay ilaa imaamkii rukuucay adhar waxaan nidhi annahu yarkacu macahu hala rukuuca baynu nidhi qowlka adharkaa haddaba qofkii hadduu iska sujuudo yacni nadaamkii iyo qaabkii ay salaadii sulahayd isagoo ku socda ayuu iska sujuuday ilaa sujuuddii ragcaddii horaa ninka ka dhimanay isagoo u camdinayo og waajibkiisu inuu yahay imaamkan inuu raaco sidai qowlka adharkii ahaa isagoo og batalat salaatuhu salaadiisii way buraysaa maxaa yeele dee waa nin ciyaaray halkii rukuucda laga doonayay ayuu ka sujuuday waayo haddii uu ilowsanaa inuu waajibkiisu mutaabaco yahay hadduu ilowsanaa ama uu arrintaa ka jaahil noqday oo dabeetana uu iska sujuudo wuxuu leeyahay lam yuxsab sujuuduhu lwal sujuuddiisaa hore lama xisaabinayo waana ta uu kula yimi yani qaabkii salaadiisu ay lahayd maxaa yeelay dee meelaan meesheedii ahayn ayuu kula yimi salaadiina kaga buri mayso cudurdaar buu leeyahay ee maxaa jiraya wuxuu leeyahay mar labaad markuu sujuudo oo marka labaadna waa kee dee labadii sujuudeedee hore markuu dhammaysto ila wuu istaagaya waa akrinaya waa rukuucaya isagoo ilowgiisii ku sugan ama jaahilnimadiisii markuu mar labaad labada sujood la yimaado ayaa xusiba loo xisaabinaya ragcaddiisii horena waa ku dhammaanaysaa intee baaqigana markaa waa la tuurayaa ragcaddiisii markaa waxay ku dhammaanaysaa labadaas sujoodu imika la yimi intii kalena meeshaa laga saaraya asaxna waxa weeye buu ihi inuu jumcadii ku haleelayo ragcaddaa laysaga geeyey rukuucdii hore iyo sujuudda labaad sujuuddii tii labaad laakiin waa goorma waa hadday dhammaadaan buu ihi labada sujuudoodba imaamkii oon salaamo naqsan inkastoo ragcadda dee ay laba nusqaamood ku jiraanoo xaggan talfiiqan laysu geeyey iyo xaggan qudwadan dee waanu waxba si fiican imaamkii ula soconin haddii ay labada sujood ay dhammaystirmaan intaan imaamkii salaamo naqsanin wuxuu leeyahay wuu ku haleelayaa jumcadii
baatinu shafati bushinta dhexdeeda asufla bushinta hoose weeye haddaba giriinta hoose
walow takhallafa haddii uu ku hadho bisujuudi sujuudi buu ku hadhay naasiyan isagoo ilowsan xataa rakaca alimaamu ilaa imaamkii uu rukuucay lithaaniyati ragcaddii labaad rakaca macahu wuu la rukuucayaa cala almadhabi madhab haddaan qaban halkan wuxuu inooga hadlayaa takhalluf iyo hadhid uu maamuumkii imaamkii ka hadho oo aan isdixaam iyo cidhiidhi keenin ayuu inooga hadlayaa suwarka takhallufkana yacni waxay hadhitaankana ilaa toban ayay ku tilmaamaan afar ay isku waafaqsan yihiin lix ay isku waafaqsan yihiin iyo afar ay isku khilaafsan yihiin marka mid ka mida ayuu halkan inoogu sheegay wuxuuna yidhi hadduu maamuumkii sujuuddiiba iska hadhay isagoo islowsan waa dadku dee way iska fikirayaane haddii sujuuddii labaaduun markii la sujuuday uu ilaawo deedna tasbiixuunu dabada iska qabsado xataa rakaca alimaam lithaaniyat imaamkii unbaa allahu akbariyay oo ku dul rukuucay isna weli sujuuddii buu ku jiraa oo meel buu la yar qabsaday dabeedna waa soo kacay rakaca macahu waa la rukuucayaa wuu la rukuucayaa un calalmadhabi madhab haddaan qabanno markaa ragcadunbaa dee uga soo baxaysaa mulafaqaahoo intii baaqiga ahaydna meesha way ka baxaysaa hal ragcadunbaa markaa usoo baxaysaa halkaa waxa markaa la mid a oo ayana suurooyinka ay sheegaan ka mid a haddii masalan ataxiyaadkii dhexe ayaaba isagoo mutamakina oo barida dhulka qabadsiiyey ayuu ku gamay allahu akbartii unbu ku toosayba taasna ayana way xusaan waxaa kaloo jirta ayana mid dhulkeenna aada uga dhacdaa masalan siiba masaajidda waaweyn masalan imaamka ayaa wuxuu ka tegaya atixiyaadka dhexe markuu imaamka atixiyaadka dhexe ka tago ayaa dee masaajida yaryar ee sidan u kooban imaamkii inuu istaagay markaba ka ugu labada ugu koonayaaba way arkayaan markaasay istaagayaan laakiin masaajida waaweyne aada u kala fidsan intaa yaree ku beegan ayuunbaa ogaanaysa imaamkii inuu atixiyaadkii dhexe ka kacay maxaa dhacaysa markaa siday labadii koona isaga atixiyaadsanayaan in imaamkii allahu akbar yidhaa uu rukuuco markaasay kacayaan iyaguna kuwii hareeruhu oy moodayaan allahu akbartii laga kacaya atixiyaadka samica allahu liman xamida markuu yidhaha unbay tala ku caddaanaysaa dabeedna waxaa dhacaysaa inay markaa midi qaar iskala sujuudaan dadkii oo la sujuudaan wax alliyaal iyo tala way ku caddaanaysa wax alla waxa yeelaan bay dadkaasoo dhami ay garan waayeen waaba waxaa dhacday masaajid masaajidda waaweyne hargeysa ka mid a sidaasoo kale ayaa intuu uga dhacay ayaa dee dadkii oon isla haysan oo isweydaaranayo oo mid sujuudayo mid taagay ayuu nin kusoo hagaagay markaasuu yii waar u kala kaadiye waar isla suga buu yidhi markuu arkay dee dadkii oo iswada weydaaranayaan in badan bay masaladaasi dhacdaa marka culimadu siibaba yani shaaficiyadu halkaa waxay ka leeyihiin laba qowl midi waa kan imika aynu hayno inuu markaa la rukuuco un imaamkii inuu markaa raaco uun weliba teenu taa waxay kaga sii bedelan tahay dee kuwani rukuucdiiba ma masalada inay sheegayiin rukuucdiibay kusoo gaadhayaan laakiin naga markuu rukuucdii ka baxay oo samica allahu liman xamida yidhi ayuunbaa la ogaanayaa marka culimada qaar waxay leeyihiin qofkii intuu faatixadiisii akriso tartiibtiisii ha wato oo dabeedna imaamkii ha daba socdo ha ka daba tago oo intuu faatixadii akriyo dabeedna ha rukuuco oo ha ictidaalo sidaa ha u daba socdo ilaa dee intuu afartii rugni ee dhaadheere kala hormarayo saynu xagga hore kusoo marnay culimada qaarna waxay leeyihin maya imika un intuu waafaqo imika un ha waafaqo dee sujuuddaas un ha u raaco ha dhow imaamku intuu salaama naqsida kadib ragcadun ha la yimaado baabu salaati alkhawfi cabsida salaadeedii ayuu baab yahay salaat lkhawf khawf waa did lamn nabadgelyada ayuu kasoo horjeedaa xukunka salaadiisuna salaadii dee xilligaa aan baq u jirin ayuunbay la mid tahay laakiin wuxuu gaarka ugu qabtay dee waxa ayada hadyo gooraale la dhaafaa oo la saamaxaa jamaacadeeda iyo keli marka loo tukanayaba wax aan salaadaha kale la saamxin oon la dhaafin iyo qaabab gaar ahoy leedahay oo iyada uun salaada cabsida uun loo jideeyey ayay leedahay sidaa darteed buu ugu gaar yeelay waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaa ilaahay baa yidhi nebi maxamedow markaad ku dhex jirteed salaada u ogto daa'ifa faltaqum daa'ifatu minhum macak yani kooxi ay isla kaa tagto kooxina cadowga hay surtag axaadiis markaa fara badanina waa ay ku soo aroortay hiya salaada cabsidu anwaacun waa noocyaal alwalu ka ugu horeeya yakuunu lcaduwu cadowgu wuxuu anayaa fi lqiblati qiblada fayuratibu limaamu imaamkii wuxuu kala tartiibinayaa alqawma fayuratibu limaamu imaamkii waa kala tartiibinayaa alqawma qoomkii safayni laba saf ayuu u kala tartiibinayaa wa yusallii bihim dabeedna wuu tukinayaa fa idaa sajada markuu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudaya safun saf ayaa sajdatay laba sujoodba la sujuudaya wa xarasa safun safna wuu ilaalinaya fa idaa qaamuu markay soo istaagaan sajada waxaa sujudaya man xarasa kii ilaalinayay kooxdii ilaalinaysay walaxiquuhu way soo haleelayaan wa sajada macahu waxaa la sujudaya fi thaaniyati ragcadda labaadna man xarasa awalan ragcaddii hore kuwii ilaalinayay wa xarasa alaakharuuna kuwii kalena waa ilaalinayaan ee fa idaa jalasa markuu fadhiisto sajada man mid ayaa sujuuda ayaa sujuudaya xarasa ilaalinayay wa tashahada bisafayni labadii safbana wuu la atixiyaadsanayaa wa sallama waa salaamanaqsanaya markaa wa haadihi tana salaatu rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay salaadiisii way bicusfaana meesha cusmaan la yidhaahdo uu ku tukaday ee walow xarasa fiihimaa firqataa safin saf labadiisa kooxood haddii ay ilaaliyaan kaasa waa baneeyey wakadaa firqatun firqana waa kula mid fil asaxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu salaada cabsida iyo qaababkeedu waa noocyaal xadiidna waxay sheegeen shaaficiyadu inay ilaa lix iyo toban nooc ugu timi oo qaar saxiixulmuslim ay ku yaalaan badidoodu sunan abi daa'uud qaar ibnu xibbaan ayaa sheegay mar kastabana waxa uu samayn jiray rasuulku waxaa salaadana u fiican ilaalintaa dadkana yacni ugu wanaagsan markaa adiga gole shaaficiyadu ilaa afar ayuunbay ayuu ka sheegaan oo yidhahan imaam shaafici ayaa ka doortay markaa nooca hore cadowgii ayaa wuxuu yahay fii jihati alqibla jihada qiblada aynu u jeesanayn ayuu naga xigaa ku darso oo dagaalka markaa laga hadlayeyna dee dagaal leeb iyo laysku soo ganayo seef laysula imanayuu ahaa dagaalka imika dee qaaradaha wax layskaga soo ridayo ama kilomitirada dee markaa wax layskaga soo ridayo ee layska marinayo un muu ahayn dagaaladanna dee waktigan casriga ahi dee badidoodu marka laysku dhow yahay sida qeybta afraad ee ugu dambaysa ee marka laysdhex gala oo kale ayuunbay noqonaysaa marka cadowgii ayaa wuxuu jiraa jihada qiblada wax inoo dhexeeyaana ma jiro inagina waa fara badannahay oo koox waliba cadowga waa u babac dhigi kartaa imaamkii markaa qoomkii wuxuu ka dhigayaa laba saf dhammaantood markaa wuu la wada xidhanayaa inta hore o dhan waa la wada soconayaa marka rukuucda laga toosay ictidaalka la gaadho ayaa loo baahan yahay markaa in lays ilaaliyo marka wuxuu leey markuu imaamku ragcadda hore sujuudo waxaa la sujuudaya labada sujoodba saf ayaa la sujuudaya oo raacaya waxarasa safka kalena wuu ilaalinayaayo ictidaalkiibuu ku jirayaa isagoo hubkiisiina haysta fa idaa qaamuu markay imaamka iyo kuwii la sujuuday ay ka soo kacaan labada sujuudood sajada man xarasa ciddii ilaalinaysay ictidaalka qoladii labaad ee ku jirtay ayaa sujuuddii u weydaaranaysaa walaxiquuhu markaa way soo gaarayaan imaamkii iyo qoladii hore ayay soo gaarayaan oo taagan waxaana la sujuudaya buuri ragcadda labaad kuwii markii hore ilaalinayay qoladii markii hore hadhay ilaalinaysay ayaa imika la sujuudaysa kuwii markii hore la sujuudayna imika way ilaalinayaan marka uu imaamkii atixiyaadka u fadhiisto ayaa waxa sujuudaya kuwii dee ragcadda labaad heeganka ku jiray marka ay soo sujuudaan ayaa imaamkii labadii safba uu la atixiyaadsanayaa waanu la salaamo naqsanaya markaa haddaba qaabkan labadan saf ee midba mar ilaalinayo riwaayada saxiix muslimku waxay tilmaamaysaa in safka hore marka hore uu raaco dabeedna hadhow markay soo kacaan ay isbedelaan oo safkii dambeeyey ee markii hore ilaalinayana uu xagga hore soo maro safkii markii hore la sujuudayna uu xagga dambe isna uu maro si aanay dee isaga qarinin cadowgii si aanay isaga qarinin marka oo taxawulkaas ayaa la samaynayaa biduuni taxawulna waa wax suurtagala taasna wuxuu yihi sheekhu waa salaadii rasuulku sala allahu calay wasalam meesha cusfaan la yidhaahdo uu ku tukaday waa meel laba maalin socod u jirta maka salaaduu ku tukaday weeye haddaba shardi maaha inay ilaaliyaan cidda safka ku jirta dhammaantood inay wada ilaaliyaan oy heeganka wada galaan waxba shardi maaha ee haddii ay ilaaliyaan buu yidhi labada ragcadoodba firqataa safin saf labadiisa firqadood saf uni hadduu laba isu qaybiyo oo dabeedna qolada xagga beri xigtaana ay ragcad ilaaliso qolada xagga galbeedna ragcada ilaaliso waa kifaaya wakadaa firqa waaxida fil asax haddii koox quri ay ilaaliso labada ragcadoodbana waa iska bannaan tahay haddaba xaraasadan iyo ilaalintan dee sujuuddaa lagu gaaraya rukuucda iyada iyadaa lama odhan han lays ilaaliyo lianna sujuuddu waa ta laga baqanaya in qaflo laysku qabto intay sujuudsan yihiin markaa waa inay iska eegaan fil asaxi ayuu halkayna yidhi oo firqada ayada wa iska ansaxa buu yidhi maxaa yeelay dee ujeeddadii ayaa ku xasilaysaa athani ka labaad yakuunu wuxaanaya cadowgii fii kayrihaa qiblada kayrkeed fa yusallii maratayni laba jeer ayuu tukinayaa kula maratin bifirqa kullu maratin bifirqa mar kasta koox ayuu tukinaya wa haadihi tanna salaatu rasuulillahi sala la alay sl bibadni nakhl meesha badnakhl la ydhaah salaaddii uu ku tukaday weeye waxau leeyahay sheekhu kayfiyada labaad imaamkii wuxuu cadowgii maanta wuxuu jiraa jihadii qiblada meelaan hayn ama koonfur buu inaga jiraa ama dee galbeed buu inaga jira ama beri buu inaga jiraa marka xaggeena laga sii tukanayo weeyaane ama xagga qibladu inaga jira laakiin waxbaa inaga qarinaya muslimiintuna waa fara badan yihiin oo inay soo weeraraanna way ka baqanayaan imaamkii markaa muslimiintii labuunbuu qaybinayo fa yusallii maratayn laba jeer buu tukinaya kula maratin min firqa mar kasta wuxuu tukinayaa koox salaaddii oo dhan buu tukinayaa qoladanuu salaaddii o dhan tukinayaa way tegayaan haddana qoladii kala imanaysa iyagana salaaddii o dhamaystiran buu tukanaya ama salaaddu salaad laba ragcadood ama mid saddex ama mida fara ha ahaato markaa salaadan labaadna imaamka sunne ayay u noqonaysaa oo faralkiisii tii hore u noqonaya waana masalooyinkay u daliishadaan inay ansaxayso muftarid khalfa mutanafil inuu ku tukado macnaha qof faral tukanaya qof sunnaysanaya inuu ku tukada inay bannaan tahay waa waxyaa meelaha ay u cuskadaan bay ka mid tahay marka hore koox buu tukinayaa kooxina waxay tegaysaa cadowgii hortiisa markuu qoladaa wada tukiya ka wada baxaan ayay u tegayaan qoladii cadowga hor joogay qoladii baa imanaysa oo haddana salaaddii o dhamaystiran buu tukinaya oo ama taqifu way istaagaysaa firqatun kooxi fii wajhi cadowga wejigiisa wa yusallii bifirqatin ragcatan koox markaa ragcad buu tukinayaa faidaa qaama lithaaniyati talabaad markuu kaco faaraqathu way faaruqaysaa wa atamat waana dhammaystiranaysaa wadahabat ilaa wajhi cadowga xaggiisa wejigiisii baanay tegaysaa wajaal waaqifuuna kuwii taagnaana way imanayeen wejiga cadowga faqtadow bihi waa ku dayanayeen fasallaa bihim thaaniya ta labaad ayuu dabeedna tukinayaa fa idaa jalasa litashahudi atixiyadka markuu fadhiista ay qaamuu istaagayaan fa atamuu haaniyatahum tooda labaad bay dhammaystiranayaan walaxiquuhu waa soo haleelayaan wa sallama bihim waanu la salaamo naqsanayaa waxa uu leeyahay sheekhu yacni kayfiyadii saddexaad buu inoo sheegay ama noocii saddexaad ama laba kooxoodba ka dhigi maaye oo dabeed uu kooxba mar tukiyey intuu laba kooxood u qaybiyo ayuu koox fii wajhi cadowga hortiisa ayuu joojinaya kooxda kalee soo hadhay ragcad ayuu tukinayaa hal ragcad ayay wada tukanayaan markuu imaamkii ragcadda labaad u kaco ee ayana usoo kacaan ayay ka goosanayaan dabeedna waxay iska way iska fudaydsanayaan way dhammaystiranayaan waa atixiyaadsan intay sudaan bay atixiyaadsanayaan waa salaamo naqsanayaan dabeedna waxay tegayaan wejigii cadowga ayay istaagayaan markay cadowgii ishor taagaan ayay kuwii taagnaa ee xaraasada u taagnaa ilaalinayey ayaa kuwan soo weydaaray markay kuwii cadowgiisa hor taagaan bay kuwii soo weydaaranayaan waxay u imanayaan imaamkii oo ragcaddii labaad u taagan faqtadow bihi dabeedna way ku xidhanayaan fa sallaa bihim ayagana wuxuu tukinayaa athani aragca thaniya ragcadda labaad markuu atixiyaadka u fadhiisto ayaa isagiina waata ayaga atixiyadu maaha qaamu way istaagayaan fa atamuu thaaniyatahum tooda labaad bay soo dhammaysanayaan isna wuu sugayaa iyagina weli waa ku xidhan yihiin walaxiquu dabeedna waa soo atixiyaadkii bay kusoo gaadhayeen wasallama bihim wuu la salaamo naqsanayaa dabeed si ay u helaan fadiilada ay leedahay yani salaam naqsigu siday qoladii horeba fadiiladii la xidhashada ay u heleen ayaa kuwana fadiilada la salaam naqsiga helayaan bay yidhahen taasina waxa weeye salaadii wa hadihi tani salaatu rasuulillahi bidaati riqaac taasina waa salaadii uu rasuulku sala allahu alay slam ku tukaday meesha daatu riqaac la yidhaahdo waa meel markaas arda khadafaan ka tirsan riqacna waxaa loogu magacaabay saxaabada aad iyo laxaad intay u dhibaatoodeen ayay oo kabi iyo wixii ay ka dhammaadeen bay maryaha maryo ku xidhxidheen lugaha haddaba wuxuu yidhi wal asaxu asax waxa weeye annahaa salaada daatu riqaac afdalu ayadaa ka fadli min badni naklin salaada badni nakl kayfiyadaa wayaqra-u limaamu imaamkiina wuxuu akhriyayaa fi intidaarihi sugiddiisa athaaniyata kooxda labaad uu sugayo waa akhrinayaa wayatashahadu waana atixiyaadsanayaa wa fii qowlina yu-akhiru waa dib dhigaya litalxaqahu si ay usoo haleesho wuxuu yihi sheekhu hortu taasi waa salaadii rasuulku sala allahu alay slam oo daatu riqaac meesha la yidhaha ku tukaday asaxna waxa weeye inay iyadu ka fadlimaantay salaada badnu nakhl oo taa aan soo marraya tan ayaa ka fadli badan ayuu yidhi oo ka fiican maxaa yeele horta dee taa hore khilaaf baa ku jirayoo yacni abu xaniifa diidan bay yidhaahdeen nin faral tukanaya nin sunno tukanaya inuu ku xidho halkaa dee khilaafkaas iyaynu kaga fakanaynaa tanaa kana fudud markaa labada kooxoodbana uga toosan bay yidhaahdeen haddaba markuu eeg ragcadda labaad waxaynu nidhi kooxda hore way wada xidhanayaan way wada akhriyayaan waa wada rukuucayaan oo waa wada sujuudayaan markay ka soo kacaan ragcadda sujuudaheeda waxaynu nidhi imaamkiina ha sii taagnaado ayagana intay ragcaddoodii dhammaystaan cadowgii ha hortagaan kooxdii kale ha u timaado imaamku intaa uu taagan yahay ee kooxdanna ay dhammaystiranaysa ragcaddeeda kooxda kalena ay u imanayso muxuu sii samaynayaa ayuu halkan noogu sheegayaa marka ay kooxda labaad aw atixiyaadka u fadhiisto ee ayuu kacan ragcadda soo tukanaya miyuu atixiyaadsanaya mise wuu la sugayaa masaladaasuu halkan nooga hadlaya marka wuxuu uhi imaamku wuu akrinayaa markuu ragcadda labaad u kaco faatixadii iyo suurad buu akhriyayaa markuu kooxda labaad sugayo marka ay soo gaadho ayuunbuu suuraddii wuxuu ka sii akrinayaa in faatixada leeg iyo suurad yaroo gaaban oo kale dabeedna waa la rukuucaya waanu atixiyaadsanayaa fadhigiisa marka uu sugayo maxaa yeele waxay leeyihin dee aamuskaasi wuxuu dhimayaa hay-adii iyo qaabkii ay salaadu lahayd hanaankeedii qowl baa isagu wuxuu leey ma yu-akhiru wuu dib dhigayaa faatixada akrinteeda iyo atixiyaadka akrintiisaba ha dib dhigo litalxaqow si ay usoo haleesho kooxdan labaadoo dabeedna ay ula haleesho maxaa yeele qoladii hore dee faatixadii buu la akriyey qoladan dambena ha u dib dhiga si ay markaa ula akrido oo muxuu samaynaya markaa dee waa inuu dikri kale subxaanallah iyo alxamdulilah iska wataa bay leeyihin intaa ay kooxda kale u imanayso fa in sallaa haddaba taasi waxay ahayd salaad hunaa'iye abay ahayd macnaha salaad ah laba ragcadood fa in sallaa hadduu tukiyey maqriban maqrib fa bifirqatin ragcatayni koox wuxuu tukinayaa laba ragcadood wabithaaniyatina ragcatan qolada labaadna ragcad buu tukinaya wahuwa afdalu isagaana ka fadlay min cagsihi si cagsiga fila dareedaan qaban wayantadiru waana sugaya fii tashahudi atixiyaadku ku sugaya aw qiyaami haalisati ama ragcadda saddexaad istaageeda wahuwa afdalu isagaana fadlima fil asaxi aw rubaaciyatan salaad afara buu tukiyey fa bikullin qolo kasta ragcatayni buu tukinayaa falow sallaa hadduu tukiyo bikulli firqatin ragcatan hadduukiyo saxad salaatuljamiici dhammaan salaadoodu ay ansaxaysaa fil adhari haddaan qabanno wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu tukiye maqrib kayfiyadaa salaadta ay lahayd ee daaturiqaac ayuu maqrib ku tukiyey muxuu samaynayaa koox wuxuu tukinayaa laba ragcadood labadaa ragcadood markuu tukiyay atixiyaadka u fadhiistaan ayay dabeedna faaruqayaan oo iyagu ragcaddii labaad ay ka gaadhsiisanayaan qolada labaadna ragcad ayuu tukinayaa isaga ayaana ka fadli badan buuhi sidaa cagsigeeda oo inuu qolada horena hal ragcad un tukiyo qolada hore inuu hal ragcad tukiyo qolada dambena laba ragcadood tukiyo sidanaa ka fadli badan filadhari haddaan qabanno leannu dee in la kala hortuu salaadii la kala badiyo qolaba wax la tukiya waa lagaba maarmaan ilaa ragcadi ma kala barhmayse dee kaa hore ayaana mudan waxay leeyihin haddii uu cagsiyo oo qolada hore uu hal ragcada tukiyo qoladan labaad waxaa ku kordhaya atixiyaad aan loo xisaabinaynin maxaa yidhi ayaga dee ragcaddoodii hore ayay u noqonaysaa atixiyaad buu markaaba u fadhiisanayaa dabeedna atixiyaadkaas ayaa markaa dheeraad ku noqonaya si xaaladda u habboonina waxa weeye waa takfiif iyo fuday in la dheereeyo maaha markaasaa darteed buu yidhi taas ayaa fadli badan haddaba adharkuna de wuxuu leeyahay muqaabilu adharkuna wuxuu leeyahay cagsigaa fadli badan adharkaa haddaba haddaynu ku soconno oo qolada hore laba ragcadood tukiyo qolada dambana ragcadu tukinayo wuu sugayaa buuhi imaamkii marka ay ta hore faaruday talabaad imanayso fadhiga atixiyaadka ayuu ku sugayaa fadhiga atixiyaadka katib ow qiyaami thaalisati ama ragcadda labaad bay u wada kacayaanoo ragcadda saddexaad bay u wada kacayaanoo ragcadda saddexaad istaaggeedu ku sugaya wa huwa istaagga inuu ku sugaana afdalu isaga ayaa fadli badan inuu atixiyaad ku suga fil asaxi haddaan qabano maxaa yeelay istaaggu dee waa meel la dheerayn karo laakiin atixiyaadka hore meeshiisa lama dheerayn karo haaniga wuxuu leeyay asaxa ka soo horjeedaa maya inuu atixiyaadka ku sugo ayaa wanaagsan nimankan hal ragcadun baa usoo xaasisho imaamka la tukanayaan halka ragcadna si ay ula bilaabaan oy awalkeeda u joogaan waa inuu atixiyaadka kusii sugaa buu isagu leeyay haddii uu rubaaciya tukinayo salaada farafara wuxuu tukinayaa qolo kasta laba ragcadood ayuu tukinayaa maxaa yeelay dee maqsuudka ayaa la xasilinaya iyadoo weliba maamuumiintiina la simay marka ama wuxuu ku sugayaa iyagana atixiyaadka mise qiyaamu thaalita buu ku sugaya khilaafkaa horaa ku sugan haddii uu afar kooxood ka dhigo oo koox walba ragcad tukiyo koox walba hadduu ragcad tukiyo oo masalan qolada hore markuu ragcad tukiyo ragcadda labaad uu taagnaaday intay saddexda ragcadood iyo atixiyadiyo daba dhammaysanayaan oo dabeed haddana qoladii labaad ay halkaa markay ugu timaado qolo walba yacni uu sugo hal ragcad buu ku sugayaa intay saddex ragcadood soo dhammaysanayso masalan ta hore ka dhammaadkii ragcadda labaad ayuu ku sugayaa istaaggeeda qolada labaad dhammaysigoodna atixiyaadku ku sugaya ama ta saddexaad istaaggeeda qolada saddexaad dhammaadkeed wuxuu ku sugayaa istaagga ta afraad ta afraad dhammaysigeedana atixiyaadka dambuu ku sugaya si ula salaamo naqsado marka wuxuu leeyahay hadduu sidaa yeelana saxad salaatuljamiici dhammaantood salaaddu waa saxay fil adhari leannu in loo baahdaa ayaa laga yaaba waa inay xaajiya dan adagina ay keentaa taanigu wuxuu leeyahay tabtulu salaatulimaami imaamka salaaddiisu waa buraysaa maxaa yeelay dee labadii sugidood ee rasuulka lainooga sheegay dee laba kaloo sugidood buu ku daray markaa waa ka buraysaa qolada saddexaad iyo qolada afraadna waa ka buraysaa haddii ay ogaadaan imaamka salaaddu inay ka bursan tahay sidaas ayay yidhaaheen wa sahwu kullu firqatin koox kasta sahwigeeda maxmuulun waa la xambaarayaa fi ulaamtooda hore ayaa lagu xambaaraya wa kadaa waxaa kulana thaaniyatu thaaniyati qolada labaad tooda labaadna waa kulamay fil asaxi haddaan qabanno laa thaaniyat luulaa kooxda hore teeda labaad maya wa sahwuhu fi luulaa sahwiga uu toore sahwiyaana yalxaqu ljamiica dhammaan wuu haleelayaa wa fi thaaniyati ta labaadna laa yalxaqu lwaliina kuwa hore ma haleelayo waxa uu leeyahay sheekhu sahwiga qolo kasta haddii masalan imaamku oo laba kooxood u qaybiya sidii salaaddii daturqaac oo kale waxa la waa la xambaarayaa oo imaamka ayaa ka xambaaraya ragcaddooda hore ayuu kaga xambaarayaa maxaa yeelay dee way ku xidhnaayeen thaaniyatu thaaniyana waa kula mid kooxda labaad ragcaddeeda labaad sahwiga ku yimaadaana waa maxmuul fila saxiix haddaan qabanno maxaa yeelay imaamkii bay ku xidhan yihiin thaaniyatu thaaniya macnaha qolada labaad ragcadda labaad ee kooxda labaad ay leey sahwigooda isna waa maxmuulo waa la xambaarayaa leanno imaamkii ayay ku xidhan yihiin xugun ahaan thaanigu wuxuu leeyahay laa maya mar haddii ay gaarba u taagan yihiin imaamkina iska fadhiyo iyagina ay gaar u taagan yihiin ma xambaarayo laa thaaniyatu luulaa qolada hore ragcaddooda labaad sahwiga ku yimaada imaamkuma xambaarayo maxaa yeelay dee way ka goosteen ile ragcad markii wada tukadeen ayay ka goosteene oo xisi iyo xugun ahaan aragti iyo xugun ahaanba uga hadheen sahwiga haddaba imaamku uu sahwiye buu ihi ragcadda hore yalxaqu ljamiic dhammaan wuu wada haleelaya sahwigaasi oo kuwii ka goostay ee ragcaddii hore markay wada tukadeen ka goostay markay salaadooda dhammaystaan ayay sujuudayaan dee qolada kalena markaa iyagana wuu haleelaya hadhow way la sujuudayaan laakiin sahwiga imaamku uu sujuu uu sahwiyo ragcadda labaad ma haleelaya kuwii hore dee way kala goosteen basawgii hortiibay salaadiiba ka baxeene ma haleelayo wa yusanu waxaa la sunneeyaa xamlu silaaxi hubka in la xambaaro fii hadihi alanwaaci noocyaalkan o dhan hubka in la xambaaro ayaa la sunneeya wa fii qowlin yajibu qowlna wuxuu leeyahay waaba waajibayaayo xamlu silaax waa waajib waxau leeyahay sheekhu waxaa loo sunneeya qofka